Qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo muruq maalata ah ayaa noloshooda ka maareeya dejinta fuustooyinka shidaalka ee ay markaasi keenaan magaalada gawaarida xamuulka ah ee soo qaada fuustooyinka shidaalka. Shaqadan oo caqabado badan leh ayaa fuustadii waxay ku dejiyaan dhalinyarada wax ka yar hal doolar, taas oo ay ka maareeyaan noloshooda iyo tan qoysaskooda. Qaar ka mid ah dhalinyarada oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey shaqada iyo sidoo kale caqabadaha ay kala kulmaan.
wallaahi marba siiwa mar waxaa waaye isbuuc waxba ma qabanaysid mar haddii ilaahay kuu diidin waa iska soo daba dhacaysaa baasho wakhtigii oo haddii ilaahay kuu diidin waa un adi nolosha waa lagu maareeyaa taayeeraa loo isticmaalaa laba taayero waaweyna dhulka loo dhigaa labadaas taayero waaweynkaa lagu soo ridaa shaqadana noocaas waa toosinaa markaan dejinno meelaha laisku orano waa la toosinaa haamankana waa biyeynaa markaan dejiyo haamankaa lagu sii biyeynaa haddana. aa nimo nimo taayna nin yaqaana mooye nin kalena maba qabo karabo baabuurka calaa fuustaa lagu dhufanaa toddobaatan doolar afar loo qaybiyey noqonaya adiga oo afar loo qaybiyey toban iyo toddoba doolar coogaa de maalin ka badato soo boodoy taa halka baawur halka baawur hal meel lagu dejinaa waa jirtaa laakiin ma badno haddaa helnana waa ku qanacsannaha haddaa waynana waa ku qanacsannaha marka alxamdulilah rabbilcaalamiin shukran ilaah iskala mahaddaas Dhankooda qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa bogaadiyey dhalinyarada muruqmaalka ah ee ku shaqaysta xooggooda kuwaasoo ka maareeya noloshooda iyo tan qoysaskooda.
Een, dhalinyarta xamaalatada oo shidaalka dejiso aadaan ugu bogaadinayaa Een, waa kuwa keliyahoo xalaal quudatada ah oo dhididkooda cuno waxaana leeyahay shaqadiina halkaas ka sii wada marka fuustooyinka la dejinaayo aaday u dhib badan yihiin waa aniga arkay Een, fuustada meel sare laga soo dejinaya dhulkaa la keenayaa Een, dhibaato badan ay ka maraan marar qaar garaafa kusoo gaarto marka waa waa dad waa u dhabar adega intaasoo dhan ilmahoodayna bariiska uga dhacsadaan dhalinyarta qaar waa aragtay een, mid dad dhacay iyo waxyaabaha iskugu jiraay mid derbi iska fadhiyo marka xalalqudato waan lahay dhididkiina cunaysiin Ta- shaqadaas waa shaqa aad- aad u dhib badan ah oo laba boqoloo litir qofka dejinaa waa dareemi kartaa dhibka ay leedahay sidaas daraaddeed haddana shaqooyinka sidii hore ma ahana waxa waaye ajibyo elektroniga yimid oo booyad si u socota lagu- godka lagu shubaayo oo litarka iyo maca lacagta hataa isku dhufanayso oo waxba aan looga baahnayn oo sidaas shaqadooda aad boqolkiiba siddeetan hoos u dhacday marka aad iyo aad aan ogaadinayaa sidaas oo kale ha u dadaala insha allah